waa ku mahadsan tahay su-aasha ay weydiisay xuseen waxaa u taqaanay dadka wadanka yimaado ku cusub qaxooti ahaadaan ama immigrant ahaadaan ama kusoo galaan viso aday dadka wadanka mareykanka cusub waxaa ku dhacaa inay warqado loo soo diro ama emaila loo soo diro ama telefoona loo soo diro oo dadka usoo diran waxa weyan dad iska dhigaya inay yihiin irasta ama i o m ta waa taqaanaa tan qaxootigii dadka keenta ama xafiisyo kale oo dhinaca governmentka ka socda oo odhanaya lacag baan lagu leeyahay taxiga ma bixinin sanadkan haddii aad bixin weydin mashaakilo badan aa nagu dhacaysa waxaa kamid a inaad jeelka aad gashiin waxaa kamid a inaad credit carkina oo la xumeeyo waxaa kamid a inaad mashaakil badan oo dhinaca dawladda niga imaaneyso marka dadka mashaakilyaasha badan ee la kulmaa qofkuna maadaama uunan wadanka ku cusub iyo una systemkana u garanayn nidaamka u garanaynin waxaa ku dhac qofka inuu shook yar qaado oo carcararo u meelo tago oo adhowtooda isku dayo inuu isbadbaadiyo oo lacagta sida u bixin lahaa waay ururkiina ama ururada arrintaasi ka shaqeeya maxaa aad isleedihiin waa laga qaban karaa arrintan dabcan annaka ururkeena oo sa waa la yihahda ama urur kalean ushaqeeyo xafiiska pan african association waxa weeyaan kasta update baana la siiyaa mar kasta workshop baan sameynaa markaas waxyaalaha aan dadka aan barno waxaa kamid ah number one waxaa jira khadawaad ama yani pointyaal aad raaci kartid number one waxaa egtaa emailka ku yimaada ayuukaaga yimaaday dabcan emailkaas wuxuu waxaa ku qornaan magaca irasta emailkaas haddaa tid waxaa sameysaa hafurin emailka waxaa u transfer garaynaysaa emailka emailkan hadda inasiinayo waxa weeyaan fishing at irs dot gov mar labaad fishing at irs dot gov adoonan emailka furin just forward u samee tan tan kalena waxa weeyaan haddii oo telefoon ku yimaado oo lagu leeyahay irsta kula hadlaysaa oo waxay rabaan lacagta dadkaas kula hadlaya number one waxay isticmaalayaan magacyaal oo la garanayo sida john iyo you know andrea iyo magacyaal oo dadka caadiga la garanayo ayay isticmaalayaan waxay kuleeyahay irsta weeyaan lacag hebel hebel lagu leeyahay waxay waxaana dhici karta sometimes ina last four digits oo social securitygaaga inay sheegaan sidaa qofka u dareemo in waxaan wax runna tahay haddii sheekadaasoo kale kugu dhacdo numberka waxaa wacaysaa isla markii oo report garanaysaa numberkan hadda ana siin doono numberkuna waxa weeyaan waa eight hundred eight two nine one zero four zero mar labaad numberka irsta iskale eight hundred eight two nine one zero sidaa u garatid inuu dadkan ay been aan sheegayaan waxay isticmaali karaan ay ku sheegi karaan ku ku cadeyn karaan magacaaga saddexan ay garanayaan hebel hebel kugu yeeri karaan staraskaaga immigration staraskaaga garan karaan meeshaad joogta bay garan karaan adresskaaga way garan karaan saa u dareemtid inuu sheekadan sheeka run ay tahay oo dadkan dad ku yaqaana yihiin oo dadkan cirasta ka socdaan waa tahay hay-adda cashuuraadka qaabilsan ee dalkan maraykanka ee irs tu iyadu maxay tallaabo arrintan ka qaaday irs tu dadka dabcan wacyicelin aada u ballaaran ayay u sameysay especially organizationyaasha oo anagoo kale ah non-profit sectorska ah inay dadka oo case workerada anagoo kale ah inay dadkii shacbigii ama immigrantki ama refugeeskii communityyaasha at largeka ah inay maaragtay wacyicelin iyo workshopyaal iyo faaida u sameyso marka number wa waxay rabaan irstu haddii ood waa inaa ogaatid waxyaalo badan waxaa kamid a irstu haddii ay kugu leedahay lacag number one ma kuweydiinayso inay magacaaga ay ku yidhahdaan cadee last last nimekaaga inaa sheegtid telephone numberkaaga inaa sheegtid bank accountkaaga inaa sheegtid social securitygaaga inaad telefoon a ku sheegtid date of birthgaaga taarikhda dhalatay inaad ku sheegtid telephone waxaasoo dhan lagama yaabo ina irst ku weydiiso haddii ay waxa weeyaan ay lacag kugu leedahay tan labaadna telefoon ma kuusoo dirayso waxaa laga yaabaa dadkan qaarkooda kuusoo dirayo kuwan irst iska dhigaya inay emaillo oo dhinaca irsta oo sida irst oo kale u sameyso magacaasha irst websiteka irst oo kale inay kuusoo diraan aada ka cabsootid waxay ku leeyihiin haddii aad bixin weydid lacagta haddaa lacagtaas bixin weydid licenkaaga lagaa qaadaya telefoonka isla markii qofka kaa dhigi qof kale kusoo wacaya oo ku odhanaya waxaan kasoo wacayna xafiiska oo d m v da meesha qolada license kusiiya waxaa dhici karta inuu isla markii intay ka xiran oo booliis uu kusoo waco oo color i d ga wuxuu kusoo baxaya telefoonka inuu qofkan kula hadlayo inuu qof booliisa yahay waxaas ona waxa u sameeya inay argagixis yani dadka qof ka cabsiiyaan oo ka naxsiiyaan siduu qofka wuxuu u dareemo in wixii ay rabtahay marka waxaa ogaataa haddiiba irstba lacag ay kugu leedahay سلوكkaas iyo iyo dhaqankaas iyo waxay dariiq dariiqyadaas ay soo mareen qolada maba soo maraysaba marka haddii taas oo kale taas oo kale dhacdo waxaa complaina u diri kartiin qolada lahahdo f t c complain assistant qola lahahdo websitekooguna waxa weeyaan waa f t c dot gov mar labaad f t c complain assistant haddana websitekoog waxa weyan f t c dot gov